angudagale ee waxaa maanta la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada adisababa ee dalka etoobiya madaxweynihii hore ee dowladda soomaali galbeed cabdi maxamed cumar kaas oo loo haysto dembiye ka dhan ah xuquuqda aadanaha haddaba arrintaas iyo isbeddelka siyaasadeed ee ka socda deegaanada soomaali galbeed ayaa waxaan ka waraysay aqoon-yahan faysal cabdi rooble oo deegaankaas ka soo jeeda kuna sugan dalka maraykanka runtii inkastoo madaxweynihii hore cabdi maxamed cumar dadka soomaalida ee deegaanka degan ay dib badan ka tirsanayaan laakiin waxaad moodaa haddana cabasho ku aadan sida loo qabtay iyo rag kale oo dambiilayaala oo deegaanka qaarkood ku xiga ay ku jiraan sida ka oromada oo kale si madax iyo sharafle loo ilaalinayo baa waxaad moodaa inay calooliyo ku abuurtay dadka soomaaliyeed marka iyagoon cabdi maxamed inta badan u barooranayn laakiin waxay aada iyo aada uga caloolxun yihiin sida labada qof ama dadyowga qaarkood loo kala soocayo marka ma waxaa ma waxaa muuqata cadaalad darro ah in la gacan bidixaynayo dadka soomaalida ah oo xarigaas ay ahayd in ciddii cadaalad darro samaysay oo dhan la xiro ama t b l f ta madaxdoodii ha noqoto ama hogaamiyaasha oromada ee sidoo kale la tuhmaya ha noqote sax taas aada baan kugu aada ay dadku uga cabanayaan waa taas dacwadda lagu soo oogay cabdi maxamedna waxa aada u soo dedejiyey baadariga dalka etoobiya oo aada iyo aada uga calaacalay arrintii ka dhacday jigjiga isagoo ka dhigay dibta keliya meesha loo geystay inay ahayd inta da in dadka christanka wax la yeelay maalintuu baadarigu arrintaa kaga dhawaajiyey baa dagaalka si cad loogu bilaabay dacwadaha cabdi maxamed lagu soo oogayo waxaad moodaa inay u badan yihiin shaqaaqadii maalinta dow dhacday oo jigsiye ka dhacday ciidamaduna inta badan iyagu ay geysteen dirta ka dhacday aan ka ahayn in la leeyahay dhibaatooyinkii jeel ogaadeen lagu sameeyey oo xuquuqal insaanka ayuu cabdi madax ka ahaa taa qudheedana cabdi arrimahaas xuquuqal insaanka ummadda soomaaliyeed lagu sameeyey deegaanka oo dhan dowladda federaalka la ogay jenaraalada la shaqaynayey prime ministerka hadda fadhiyo qudhiisu sirdoonka ayuu ka mid ahaa marka arrin wadan bay ahayd ma ahayn arrin deegaan marka cabdi maxamed cumar oo keliyata in lagu qabto arrintaas idin xuquuqal insaanka soomaalidu aad bay u salugsanta aad iyo aad bay u salugsanta laakiin dad badan baa waxay qabaan madaxweynihii hore cabdi maxamed cumar inuu isagu mar walba ku celcelinayey dadkii soomaalida ahaa oo gobolkaas deganaa oo xaalkooda laga warqabay in etoobiyaannimada iyagu aysan dooran ee gumaysta uu gacanta u geliyey inuu ku khasbay dadkii ku yidhi soomaaliba soomaali ma tidin etoobiyaan baad tihiin taasna ay tahay midda keenaysa in soomaalida intii badnayd ay ka aamusto oo haddii soomaalinimadiisa uu mar walba ku adkaysan lahaa sidii qalbi dhagax oo kale dadku u mudaharaadi lahaayeen oo oo cabashadu muuqan lahayd marka taa ma kuu muuqataa aad bay igu muuqataa taas wataan kuugu bilaabay een ku idhi baroor diiq gaar ah cabdi maxamed cumar dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan uma sameynayaan ka jabuuti jooga ilaa ka gaarisa jooga maanta ninka cabdi maxamed soomaalinimo iguma ooyaan oo soomaalinimada meel xun buu ka tuuray naftiisa hase ahaate ee haddana waxa dhibaya dadka xaqdarrada dalka weyn ee etoobiya lagu wado oo soomaalida laga dhigay wankii loogu wanqalayay marka qof la tusi rabo wixii dhici kara marka way jeclaan lahaayeen soomaalidu in cabdi maxamedna dembigiisa lagu qaado oon loo naxariisan laakiin kuwa lamidka ana la garab dhigo markaa laba gacmeynta iyo gacan bidixayntaas baad moodaa saluug ballaadan inuu ka muuqdo ma aha iyagoo cabdi u barooranaya waxa weeye iyagoo cadaalad darrada dhacaysa ay arkaan berrina tay keeni karto fiirinaya
maamulka cusub maxaad ku qiimeyn lahayd hadda dhashay maxaa laga filayaa wallahi dee maamulka cusub laba cisho afar cisho wax ka badan waxaan ka badnayn buu jigsiyo degan yahay weli waxba iskumuudu beridin durba badyow danaystayaal ah oo iyagu boosas u ordaya baad moodaa in ay dib ku hayaan marka waxaynu siinaynaa dawladdiisa inuu soo dhiso dawladdiisa markuu soo dhiso qorshan oo ina hor dhigo markaasaa la qiimeyn karaa laakiin hadda qofkii ka hor dhaca ha marka maxaa ku gebagabaynaysaa waddanka xogogaal baad u tahay dadkaas maanta dhib badan bay soo mareen xaalkooda waa la socotay hadda go-aan baa laga sugayaa wixii faa'iide u ah inay si rasmiya usoo bandhigaan oo waxaa moodaa adduunka o dhan hadda inuu usoo jeedo maxaa kula talin lahayd in la sameeyo waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa in dawladda cusub ay soo afjaraan dagaalka ba-an ee ummadda soomaaliyeed ay ku hayso qowmiyadda oromoodu oo jiddi prime ministerka ilaa ninka deegaanka oromiya madaxweynaha ka ah ilaa ninka dilaaga ah ee jawaar maxamed layidhaah ay arrintaa ka warqabaan kuna salaysan dulballaarsi ay ku hayaan dadka soomaalida ma yaale ilaa jijiga agaarkeeda in uu madaxweynaha cusub arrintaas si degdega ugu howlgalo tan labaad in layska ilaaliyo ugaarsi la ugaarsanayo dadkii hore cabdi maxamed cumar dawladiisa u shaqayn jiray sababta ah weli cid la ugaarsaday ma jirto aan ka ahayn deegaanka soomaalida taasna in cagta laga yareeyo oo qofkii wax weyn lagu haysta mooye dadyogii shaqaalaha caadiga ahaa iyo wasiiradii iyo faraha laga qaado iyo tan saddexaad in madaxweynaha cusub wakti la siiyo uu ku dego islamarkaana qorshihiisa lagu qiimeeyo laakiin aan lagu qiimeyn boosaska cidda uu siiyo isaguna uu ka digtoonaado inaanu boosaska qabiil uun ku bixin laakiin siyaabo kaleo ku bixiyo walba saddexdaa un baan anu hadda ku talin lahaa aad baad u mahadsan tahay mudane adaa adaa mudan wala thank you faysal rooble oo isagoo maraykanka jooga khadka telefoonka igu warramayey